waxaynu xusuusanaa dowladdii cabdiqaasin oo carto oo lagu soo dhisay oo xamar la keenay macnaa reer galbeedka iyo dowladihii soo dhisay oo dilaaliidda ahaa oo jabuuti ay ka mid ahaayeen diyaarad bay soo saareen waxay dhaheen orod dowlad baa kaa dhignay xamar aad laakiin dadku maxay ku caynteen oo ay ku badbaadayeen markii mooryaantii meel walba ay taagneed xamar xiliyadaas waxaa samaysmay amaba labadii kunba waxaa samaysmay dadkii markii ay dadkii nafta u keeneen in reeraha xaafadaha degan qaab qabiila ay u yidhaahdaan warrimayahow maxkamad aynu samaysano bal annaga aynu isku badbaadinno maxaakiimtaasi marka waxay isku waxay way samayseen midow markii hore waxaa la dhoolan jiray midowga maxkamadaha islaamka maxkamadihii xaafadaha ka jira oo reeruhu ay lahaayeen ayaa waxay samaysteen hal midow waxayna awood u yeesheen in ay awoodoodaas iyo midowgoodaasi ay dekadii furaan eelaboorka ay soo celiyaan isbaarooyinka ay qaadaan nimankii mujrimiinta dagaalka ahaa ama dagaal oogayaasha loo yaqaanay ee xamar haystay nin walba dowlad ku xirnaa inay dhammaantood ka saaraan bay ku guulaysteen marka aan dhammeeyo waxaan ka wadaa su-aashaad i weydiisay ah maxaakiimtaasi marka marka waxay la dirirayeen dowladdii cabdullaahi yuusuf ee amxaaradu ay gadaal ka riixaysay bay dagaal kala hor yimaadeen cid soomaali ah oo diidanayd dadka wadaniyiinta ha noqdaan ama dadka soomaalida ha noqdaane boqolkiiba toddobaatan in ka badan ama siddeetan waxay taageersanaayeen maxaakiimtii khaasatan dadka xamar degan iyo koonfurta degan waxay aad u taageersanayeen maxkamadihii maxkamaduhuna waxay la dirirayeen markaas dowlad jirtay oo tan maanta u la mid a unbay la dirirayeen taasi marka waa lala diriray hadafkii loola diriraya waxay ahayd waxaa loo arkayey inay tahay dowlad camiil ah dowlad etoobiya gadaal ka wadato dowlad aan caadil ahayn dowlad mooryaantii xamar laga saaray iyo war rooriskii wasiire inta ka soo dhigtay dib xamar ugu soo celinaysa baa loola diriraya marka waxaan ka wadaa haddii marka ururada ay u arkaan dowladda jirtaay ijtihaadkooda iyo aragtidooda ay u arkaan inay tahay dowlad camiil ah lama oran karo boqolkiiba boqol waa dowladdii baa lagu baxayoo dowladdii meesha ka jirtay baa lagu baxa marka waa masalo u baahan ijtihaad tusaale ahaan taalibaan waxay la dagaalamayeen maraykan iyo dowlad camiil ah oo ninkii karazai iyo kii ka dambeeya cabdilqani labadaba maxamed karazai waxay dowlad camiiloo meesha la keenay oo la og yahay meeshay ka timid laakiin taalibaan way la dagaaleen ugu dambayntiina way ka guulaysteen dad caloshaaqaalayaala dad aan horumarka dan u lahayn dad wakiil u ah dad aan rabin dagaalka inuu dhammaado la rabo un inay waxaan iska sii socoto syria waa daliil kale weye dowladdii bashaar al asad ee xaafid al asad wiilkiisii oo waddanka kontonka sano inta ka badan isagii aabihiisi isaga dhexlayeen oo dadka dee dhibaatada aragtay u geysatay jamaacad baa ku kacay hiwaar baa samaysmay oo al-shabaabku waxay aaminsan yihiin xalku soomaaliya ha noqoto ama caalamka ha noqotee inay tahay seef iyo xabad iyo dagaal bay aaminsan yihiin waxaan u malaynayaa shabaab keliya markamaan shareecada in lagu dhaqmo qof kasta oo muslima oo soomaali ah waxay leeyihiin waxaan rabnaa shareecada inaan ku dhaqanno